arrintaas way jirtaa haleen u dhintay ilaahu naxariisto maxamed nuur gudoomiyihii degmada buura kaba marka muqdisho ku dhintay xalay u dhintay ilaahu naxariisto nin wanaagsan oo ahaa aada iyo aadaan ugu tacsiyneynaa maamulkii degmada buura kaba haddaan nahay iyo waa tahay guddoomiyaha waxaad sheegtay inuu geeriyooday allah u naxariistee muqdisho miyuu ku sugnaa oo xaaladiisa caafimaad lagu dabiibayay muqdisho joogay waa waa lasoo qaaday baydhawaa la keenay baydhawaa laga soo qaaday waxaa la keenay muqdisho waxaa loo waday dhankan iyo nairobi marka meeshuu ku dhintay intuu shaqadii broceeskii wadataanka lagu jiray xalay u dhintay ilaah u naxariisto waa tahay bal waxaad sharaxaad naga siisaa guddoomiyaha nin nucee ayuu ahaa allah u naxariiste gudoomiyaha wuxuu ahaa nin wanaagsan wuxuu ahaa nin oday ah lixdan meelahaas iyo afar sano inuu jiraa umuleyna sacuudiyu joogi jiray soddon sano ku dhawaad nin wax soo bartay aqoon-yahan uu ahaa wuxuu ahaa gudoomiyaha waxbarashada degmada buurakabe kahor intuusan gudoomiyaha degmada noqon nin wanaagsan afgaaban oo akhyaara uu ahaa aada iyo aada u wanaagsan marka ilaah u naxariisto nin walaalkeena aada iyo aada u qiimo badan u ahaa marka kulla nafsin daa'iqatilmowti kulli waktigiisu ku dhintay ilahay gadaalkiisa mana mana fidneeyo marka nin wanaagsan u ahaa kulley intaan aniga aan ogahay nin afgaaban u ahaa aada u wanaagsan kulley waa waa tahay ma dhaawicii horay usoo gaaray ayuu u dhintay guddoomiyaha mise xaalado kale oo caafimaad darro ayaa jirta dhaawacii u dhintay dhaawacii kuwii nabadiidkii oo isheeg adiga qaraxii ee u dhegeen ku dhintay nin wanaagsan oo ahaa kulley gacan xagtarana dishay dhaawacaas uu dhintay ilaahna u naxariisto janatlfirdoos allah geeyo kule insha allah asaaba nasiibsaday geeridiisa guddoomiyaha sidee looga dareemay guud ahaan gobolka wallahi niyo aada iyo aad xanuun xanuun aada u fara badan aan dareemnay kulley waa geeridiis haleen noo soo sheegay marka waa kulley dad badan hadda waxaa waa ii sheeg aada iyo aada uga naxay nin wanaagsan oo afgaaban aan socod badneyn oo ii sheeg adiga shaqadiis keliya ku eg